dhakhaatiirta soomaalida ah ayaa ka digay dagaallo kale oo dalka ka dhacaya waxaana ay sheegeen in dagaaladu ay soo celin karaan barakac hor leh cunnola-aan iyo xataa macluul hadalkan ayaa yimid iyadoo dhowaan ay dagaallo ka dhaceen magaalada kismaayo wariyahayaga magaalada muqdisho ayaa arrimahan ka waraystay doctor xuseen cabdi waaberi oo ka mid a dhakhaatiirta xarumaha gaarka ah ka howlgala ee magaalada muqdisho waxaana ugu horreyntii weydiiyey saameynta dagaalladan ay ku yeelan karaan rayidka saamayn aan la qiyaasi karin oo dhinac walba xagga muuqaalka iyo xagga maskaxda iyo xagga psychologically maskaxiyan xataa saamayn ayuu ku yeeshaa marka dad meeshii ay barteen oo ay ku noolaayeen ay ka tagaan oo meel aysan aqoonin ay tagaan xagga maskaxda xataa saamayn baa ka imanaysa oo iyo tii oo weliba haddana dagaal ay tahay oo aan dadku caadi aysan uga tegin meeshooda oo ay dagaal ay kaga baxaan marka arrimahaasi waxay keeni karaan saamayn dambe oo xataa ay maskax dhinacii waxbarashada saamayn bay ku yeelanaysaa dhinacii maxay aheeto noloshii caadigaheed saamayn bay ku yeelanaysaa dhinacii caafimaadka saamayn bay ku yeelanaysaa xagga psychologicalina waaba tan ugu daran oo ah in caruurta laftirkeeda iyo wixii da'yar iyo iyo haweenkuba ay xataa ka qaadaan cudurada qaar saamaynta ku dhaca xagga maskaxda dad badan ayaa ka barakacay rabshadaha kismaayo ka dhacay marka dadkaasi barakacay maxay la kulmi karaan nolosha aadamiga normalku ma noqoto in la dagaalo in la isdilo in haddana noloshaanba ku jirinba waa wax nolosha ekstraa ku ah kismaayo keliya maaha meel walba oo dagaal ka dhaco iyadaa hadda oo dhibaatadu ay ka taagan tahay unbaa loo qaadanaya laakiin meel walboo dagaallo ka dhacaan waxaa saamayn ku yeelanaya bulshada saamayn dhinac walbay ku yeelanaysaa
dad fara badan ayaa magaalada kismaayo ka barakacay rabshadaha darteed marka arrintaasna in culays intee la eg ayay ku keeni kartaa dadkii barakacay magaalooyinka soomaaliya way kala yihiin xamar iyo baydhabo iyo kismaayo way ka gedisan yihiin marka la barbar dhigo gobollada kale oo soomaaliya haddana haddii hadda in dheeri kale ay u raacdo oo saddex iyo labaatan sano kadib haddaba haddii dagaal uu dhaco hay-adihii samafalka iyo noloshii caadiga aheyd oo dadku ay isku noolaayeen oo ay magaaladii ninkaan wax qabin magaaladii uu aadayo dadkii wax haysta uu wax ka soo qaadanayo si uu wax u sugo isgaarsiintii uu dirsan lahaa iska warqabkii wixii oo dhan meesha way ka baxaan haddana kismaayo waa meelihii daalay iyadoo waddankao dhanba uu daalan yahay oo dagaalla ay baabi'iyeen ayaa haddana kismaayo waxay ka mid tahay meelaha sida aadka ah in looga ilaaliyo u baahnaatee muddooyinkan dambe oo dhan dadku laba qaybood bay ahaayeen kuwa dareen ka qaba ama kismaayo dib dagaallo uga soo noqdaan iyo kuwa dhahaya maamul samayn qofkii samafal samayn lahaa ma samayn karo qofkaad la xidhiiri leed lama xidhiiri kartid marka intuba waxay noqonayaan de wax waliba oo u wanaagsanaa way adkaanayaan dagaalada kismaayo ka dhacay maxay horseedi karaan colaadaha waxaa laga dhaxli karaa cudurada sida gaarka ugu dhaca xagga maskaxda oo marka dambe haddaba waddanka qaybo badan ayaa laga helayaa cuduro aan lagu arki jirin oo cuduradii maskaxda ku dhacayaa way soo kordheen oo waxaad dareemaysaa dhakhaatiirta sida gaarka takhasuska ugu leh wixii arrimahaas oo cudurada dagaalada ka dhaco maskaxiyan psychological effect sameeya haddaba tiradooda ma la samaynin laakiin tiro zaa'id ah oo ah ileen caafimaadka kama koobna keliya in qandho caafimaadka muuqaalka marka caafimaad laga qabo maskaxiyan marka caafimaad laga qabo ayaa la dhihi karaa ninkaasi caafimaadkiisa waa taan haddii midkood dhib uu ku jiro ama uu ka maqan yahay qofkaasi caafimaad ma qabo ugu dambayntii maxaad ku talin lahayd horta dagaal markuu dhaco waa laba siyaabood marna sida qaalibka ah ayaa loo cirabaa ama loo fasiri karaa laakiin marka diiniyan loo fasiro fasahaad ummadda in dhexdeeda ay ka dhacdo waa wax gacanta lagu kasbaday noqonaysaa oo qofku wuxuusan asaga geysan alla kuma asiibo arrimaha hadda dhacayana waa wax ummadda soomaaliyeed hore ha u gasho ama hadda ha kala galaan waa waa waxaan gacantaanadii ku geysanay xalkeeda xalkeeda wuxuu ku jiraa iyadoo waddadii in la maro alla uu baneeye loo maro
kaasi waxa uu ahaa doctor xuseen cabdi waaberi oo ka mid ah dhakhaatiirta ka howlgala xarumaha gaarka ah ee ku yaala magaalada muqdisho waxaana uu warramayay waryaheena mukhtaar maxamed catoosh